howlgallo aada yani u balaaran ayaa ka dhacay oo ka socda beryahanba gobolka shoolaha dhexe gaar ahaan degmooyinkiisa sida hadda tuulooyinka aada sheegtay sida badanna inta badan waa laga xoreeyey hadda wixii shabaab ahaa laga soo bilaabo warsheek ilaa laga gaaro ceelbaraf laga gaaro iyo dhulkaas oo dhan hadda shabaab waa laga xoreeyey gobolka hadda degmooyinkiisa waxay ku hareen dhinaca bari waxay ku hareen oo keliya aaday baa lay ku hareen marka dadna waa laga soo qabtay waa un la xereeyo ciidamada ee gacanta ku hayo laakiin howlgalladaas way jiraan oo inta badanna waa lagu guulaystay hadda waxay ku harsan yihiin shabaab oo keliya gobof marka la fiiriyo degmada oo la yidhaahdo aadayabaal iyo dhinacan quraxsin oo deegaano badan oo sida damboole iyo jilyaale oo ayagana ay aada ugu badan yihiin oo wixii bari ka yimid halkaasay ku urureen deegaanada yani gobolka quraxsintiisa ay hadda isu hareen mooga dhinacan bari sida badan waa laga xoreeyey wa waa gartay marka howlgalkan ugu dambeeyey maxaad ka maqasheen oo deegaanka ka dhacay miirtuugo miirtuuga kan howlgalkan oo ciidamada ay mid kalena waa jira oo duqayna oo ka dhacay meel la yidhaha rase ka dhacay oo deegaanada dhinacaas yani galbeedka ah waa jira oo ayagana wax badan shabaabka loogu laayay oo miidiyaha idaacadahaad ka maqasheen oo qaarkiinba xataa yani ay websaayada lasoo gudbiyey laakiin deegaankan miirtuuga hadda maalmo hore ayaa la xoreeyey meelo yaray ay ku jireen ayaa hadda lasii ugaarsanaa maogi hadda dagaalkaas miirtuuga iyo dhulkaas baraf iyo caadle iyo mar hore ayaa shabaab laga bixiyey oo hadda yani maba joogaanba yani sa ayaa la dhihi karaa laakiin meelo ay ku dhudhuumanayaan ayaa jirta oo ayagana weli lagu sii raad joogaa oo dadkii deegaanka iyo ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed ayaa iskaashanaya oo meel alla meeshay joogaanba yani kusii farmuuqaayo oo marka howlgalkaas waa socdaa laakiin badankiisi waa dhamaaday meelahaas yareer oo keliya laga bixinaya hadda markaad fiiriso meelaha shabaabku ay ku harsan yihiin ma koox sida jabhaddii u socoto oo meelaha gurguuraya mise ciidamo xoog badan oo meelo degan baa jiro oo xeryo tababari ku leh wallahi horta dhulkaan hadda yani tuulooyinkan aad sheegtay oo hadda miir taqwa iyo ceelbaraf iyo caadley iyo dhulkaas hadda yani meelihii ay ku xooganaayeen oo dhanba waa laga saaray oo hadda laba usbuuc ka hor ayaa laga xoreeyo hadda wax ka jooga ma laha laakiin waxay dhigtaan jidgooyooyin oo meelaha hawdka ah ayaa waxaa laga yaabaa inay baabuurta marayso yani oo baabuurta amniga iyo wixii kaloo maamulka oo maraayo inay ay u galaan meelaha hawdka ah waxyaabahaas yarna waa kuwa lagu raad joogo hadda lasii sifaynayo laakiin meel hadda ay joogaan oo rasmi ah oo deegaanadan yani gobolka berigiisa ah oo aan ka ahayn aadayabaal ma jirto ay rasmi u joogaan marka waxyaaba jidgooyo samaynaya maogiya badanaa waa soo gudbeen oo dhankaas iyo galbeedkay usoo gudbeen oo aan kuu sheegayo marka ciidan hadda ballaaran oo la ogyahay oo goobo joogo ma jiraba hadda dhinacan bari iyo deegaanada hadda aan sheegayno wa waa gartay marka xaaladda meelaha shabaabka u haysan jiray hadda laakiin dagaalada iyo howlgallada aad ka samayseen ee aad ka saarteen sidaad sheegayso xaaladda nolosha dadka ku noolay siday tahay xaaladda bini aadinimo waa sidee wallahi sida aada ogtihiinba yani shabaab yani deegaanada ay joogaan oo dhanba yani dadka dhiba yani dhibaato badan ay u geysteen dadka cunaqabateyn badan ay kusoo rogeen oo haba yaraatee wax dhaqaale iyo wax caafimaad iyo xaggii horumarka oo dhan ayay kala dagaalameen arrintaasi waa arrin caam oo la ogyahay oo meel kastoo ay shabaab joogaanba dadku yani dawafo aada ayaa haysta oo wixii gargaar geli lahay wixii samafal geli lahaa oo dhanba waa joojiyaan ayaga sidoo kale dadka waxyaabahii yaro ay haystaan ayagaba zakawaad iyo waxyaabo macnaha dhaqaalo oo ay saaraan yani aada ayay dadka u dayacan yihiin oo gargaar degdegna waa u baahan yihin in loo geliya oo waa waana hay-adahana waa u qaylo dhaamin anaga sidoo kale caafimaadka ma jiro waxbarashana kama jirto dadku aaday u duruufaysan yihiin ayagoo markaas yani meelo badan xataa ay roob yaraan iyo wax iska jiraan iyo jilaalkii uu ku kacay dhibkaasi aada u jiraa oo waa dhibaato jirta oo iska caama meelaha shabaabka iska caan ugu dambeyntii waxaa jiray shir la filayay in maamulka shabeellaha dhexe iyo hiiraan loogu uga furmo magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe shirkaa isaga xaguu ku dambeeyey wallahi shirkaas yani horta waa tii madaxweynaha ugu furay shirkaas gobolka laga furay gaar ahaan degmada jowhar oo xarunta u ah gobolka shabeellaha dhexe shirkaasi yani beelo badan ayaa cabasho ka muujiyey cabashooyinkiina way jiraan oo waa taagan yihiin hadda si ofishaal oo rasmihana looma xalilin dooshii way taallaa laakiin dadkii xataa qaar baa jooga hadda shirkii oo xaraysan meeshii shirki uu ka socday laakiin yani hadda si buuxda in beelihii tabanaya loo qanciyey oo markaas yani laga dooday arrimihii oo dib loo furay ma dhicin waase rajaynaynaa in marka madaxda qaranka iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha in howlahaasi waa ku hawlan tahay waxaana rajaynayaa in hawshaasi ay iska soo dhammaato oo dadkii un wixii wax tabanaya in la qanciyo si markaa yani shirkii u qabsoomo laakiin hadda wax hadda yani si oo ofishaala u bilowday oo rasmi aho laga wada heshiiyey oo dadka lagu qanciyay ma jiraan laakiin waa sugaynaa in wasaaradda arrintaasi wax ka qabato